wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamsan maxamed yarow ayaa magaalada baydhabo ku dahfurtay aqoon isweydaarsiga ee ururada bulshada rayidka ah oo ku saabsan hindisa sharciyeedka xuquuqda caruurta ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay wado diyaarintiisa wasaaradda haweenka tababarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka baay ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya marwe madiina axmed nuur ayaa ka warbixisay ujeedka aqoon isweydaarsigan bacda salaam meeshan wuxuu imaani wax la dhahaa la tashiga uu saabsan child rights bill waxay soo maray heer badan heer degmooyin iyo la tashi badan waa soo maray hadda wax ka sameeyhon oo gabgabe waa marooya almost endorsement la gaaray insha allah kan kadib waxaa rajeynaynaa in heer parliament ilaa wax la fuliyo endorsement insha allah wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamsan maxamed yarow ayaa sheegtay in wasaaraddu ay dardargelin doonto diyaarinta hindisa sharciyeedka xuquuqda caruurta koonfur galbeed soomaaliya ilaah ayaa mahad insugnaatay oo geeka insakaanasheena kulunkum alxamdu lilaah kulunkaana geeka way daarinyaa sidii lanku dooda fadi sharciga oo xuquuqda ciyaalka oo muddo ah dareeri sidaysan wada ogtin wasaaradda haweenka way hoos kooyay dadka oo dadka ang nugul haddii oo nagada lahaayeen dadka naafada ah haweenkii iyo ciyaalkii marka alxamdulilah wasaaradda dadaal badan kadib way ka guulaysatay in la ansixiyo sharcigii oo naafada sidiiyo xuquuqdii naafadiyo on helo fadeen xuquuqdiyo way hamaray heerar kala duwan sharcigaas ilaa iyo heer degmo heer gobol ururada bulshada dhammaan baarlamaan golo wasiira wayla ka guulaysaday intii al akhiiran golihii wasiirada la horjeeyey baarlamaankii la horjeeyey oo hogaankii aan ka sarreeyay koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareegna uusaneyn saxiix alxamdulilaah intaas kudib way dadaal dheeri ee la kabiyey sidii xuquuqdii ciyaalkii iyoona sharcisho lan dardargeliye fadi sharcigun heerar kala duwanaha mari heer gebagebe ee marahaya ilaa iyo heer degmo degmooyin badan oo koonfur galbeed ku mid ah maantana wayna iska kiin weernay in sidii oo mayla araayo is handareeri maadaama us heer gebagebe ee marahay oo nin dhimayan golihii wasiiradii iyo guddiyadii oo baarlamaanka in haddana mar lamaad i mar saddexaad haddana niska kiin weerna odayaashii dhaqanka culmaaudiinkii dhalinyaradii haweenkii ururadii ol oleeyay mayla raayay bulshada rayidka se haddana dood lanku suubi lankasta fikir shay fikradii lan aruuri oo sharcigaas una ilaahay idin shay una an dardargeliyana sida anka dhaqsiyaha badan heer gebagebe ee marahay marka arintaasa geeka iniska koyne insha allah way rajeeyay in isan fikirkin isdhaafsado doonta wal miro dhalena ha ku baha doona haddii ilaahay idmo marka nin fudurniyo barnaamijkan insha allah asalaamu calaykum